الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كي تضبعد كم ده كتابك مختصر الصغير فصل في فروض التيمم wuxuu fasal u yahay tayamumka iyo booraysiga faralyaalkiisa furuudu tayamum baa la yidhaahdaa taas baa laga hadlaya furuudu tayamumi booraysiga faralyaalkiisu khamsatun waa shan alawelkan ugu horeeya naqlu turaabi ciidda soo rarashadeeda weeye ciidda in lasoo naqliyo o lasoo raro taas baa lagama maarmaana oo haddaan ciiddii lasoo rarine dabayli kugu sayriso oo qofku isdhaho awalba waa ismarin lahayde dee dabayl baa hadda kuu keentay lama rabe adigu waxaa la rabaa inaad soo naqlidid oo soo raratid ciiddaas athaani midka labaadna anniyatu niyo weeyaan wahiya niyadu niyatu istibaaxati salaati salaad bannaysashadeed niyeysigeed weeyaan salaad inuu bannaysto inuu niyeysto weeyaan dayib wax dahaaro u baahan wax tayamum u baahan sida salaadda ama kitaab qur-aana taabashadii iyo wixii la mid a inuu bannaystow rabaa sibaaxadaasuu niyeysanaya fain kaanat isalaatu salaadu hadday ahaato fardan salaad faral ah oo u booreysanayo nawaa wuxuu niyeystaa istibaaxata fardi salaati salaada faralkeeda banaysigeeda bannaysashadeeda salaad faralkeed inuu bannaysanayo taa bannaysashadeeduu niyeysanaya waa haddii salaadii faralta markaas faral uu saa u niyeysta inuu bannaysanayo sunnana waa ku tukan karaa isagoo aan niyeysan kitaab qur-aanna waa qaadi karaa mar hadduu faral niyeystay dayib salaaddu hadday sunno tahay oo uu niyeysto salaad bannaysashadeed ama dawaaf ama janaaso wixii aan faral cayniya ahayn buu ku samayn karaa booraysigaas kitaab qur-aana taabashadiisba u booreys dawaafkii iyo salaaddii kuma samayn karo laakiin wixii kaleo dhan waa ku samayn karaa oo dahaaro u baahnaa wayejibu waxaa waajiba qarnuhaa niyadaas la xiriirinteeda biwadci turaabi qarnuhaa baa waajiba niyadaas inay la xidhiidho biwadcilyadeyni labada gacnood dejintooda cala turaabi ciidda dusheeda marka labada gacnood saa ciidda loogu dhufanayo waa in lala xiriiriyo niyadaas wayejibu qarnuhaa haa niyadaas la xiriirkeeda biwadcilyadeyni labada gacnood ku dhufashadooda ama dejintooda cala turaabi la dul dejiyo waa shardi waa waajib waxaa kaloo waajiba wastidaamatuhaa niyadaas daa'imsigeeda joogtaysigeeda inaad joogtaysato istidaamatuhaa daa'imsashadeeda ilaa masxi shay-in shay masixidii laga gaarayo shaygaasoo min alwejhi wejiga ka mid ah niyadii gacnaha markaa dhulka ku dhufatay soomaada niyeysan niyadu yaysan kaa tegin daa'imso ha kuu joogto ilaa laga gaarayo wejiga meel ka mida masixidiisa intaas soo wadiyaysan kaa tegin niyadii oo qalbigu meel kale kaa aado ilaa wejiga meel ka mida laga masaxayo inay kuu daa'imsan tahay hadday iska tagto niyadii dhexda ibnu xajarku wuxuu leeyahay lama ogola rimligu wuxuu leeyahay hadday dhexda inta tagto ramligu misna markii wejiga la marinayey ay kuu soo noqoto waa kuu jidhaa waa kuu jidhaa markaan qofku booraysanayo niyada inuu cayino xadaث yar ama xadaث weyn iyo waxaas inuu cayino waajibku ma aha sidaas buu u niyeysanaya ayb marka niyadii waa inay sidaas ugu daa'imsan tahay ilaa uu ka masaxayo wejiga qeyb uxuun ka mid ah saas buu samaynaya ilaa masxi shay min alwejhi athaaliثu midka saddexaad masxulwejhi wejiga masixidiisa wey ilaahay baa yidhi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum war wejigiina iyo gacnihiina masaxa minhu turaabkaas kaas aa ku booraysanaysaan araabicu midka afraadna masxulyadayni labada gacnood masixidooda weeye maca almirfiqayni lala qabo ilaa suxullada suxullada maca waa ku jiraan saas buu la imaanaya xadda wejiga hadde markii weesada laga soo hadlayaa lasoo bartay inta weji la yidhaahdo oo haddana boorka la gaarsiinayo laakiin sidii biyaha timaha salkooda iyo loo gaarsiinaya boorka loo gaarsiin maayo taa loo gaarsiin maayo biyahaasaa loo gaarsiiya laakiin meelaha aan boorku gaarayn oo kale oo mu caadiga waa la gaarsiinaya labadii gacnood baa la masaxaya macal mirfiqayni qaab baa jira haddee markaas loo loo loo isticmaalo booraysiga gacanta bidixda faraheeda suulka markii laga reebo waa inuu dul saaro gacanta midigta faraheeda dushooda suulka iyana markii laga reebo qaabkaasuu samaynaya gacantaas midigtaa markuu rabo inuu boorkii mariyo gacantaas midigtaa wuxuu saa u dul saarayaa dhankeedaa kore gacantaa bidixdaa meesha caloosheeda ah labada suul kuma jiraan farahana saa u dhaafin maayo waa la ekeysiinaya saasuu ugu jiidayaa suxulka ilaa laga gaarayo halkaa markuu marayo intaa boorkii waa la mariya dhinaca mugta baa suulkiina weli waa ku taagan yahay xaggaa loo rogayaa suulka suulka xaggaa loo rogaya saasaa dhalkaan weli suulka waa taagan yahay loogu jiidayaa labada suul markay isdul marayaan baa labada suulna saa la dhahaya tanna waa sidoo kale labadii suul ilaa saa la isku gaarsiinaya kayfiyadaasaa ugu cajo badan sidaa markii la isticmaalo marka booraysigii baa kuu jiraya marka hore wejigaa la marinaya marka dambena labada gacnood baa la marinaya ilaa suxullada boorka hala gaarsiiyo qowlka qadiimkaa ama madhabka qadiimka ah imaamu shaafici waa ilaa labada labada kuuc halkan dad hadda intaan keliya ka booraysa gacnaha soo ma jiraan gacnahaan la soo aadin baa jira intaan baaba ilaa kuucaynka waa qadiimka wakhtaarahu nawowiy imaam nawowina waaba doorta madhabkus laakiin sida xooga badan waa sida kale alkhaamisu midka shanaadna atartiibu tartiib weeyaan hakadaa sidaas loo kala tartiibiyo tartiibku waa maxay wejiga in la hormariyo kabacdina gacnaha ay ku xigaan noocu doona xadadku ha noqdo ama xadad yar ha noqdo ama xadad weyn ha noqdo waa tartiibkaasa laga maarmaana hadduu gacnaha boorka hormariyo wejigana dambaysiiyo wejiga hadda midaan dambe oo marshay keliya jidha gacnahu hormarshay kaasoo wejigii dambaysiiye haddaa wejigu kuu jiraa baa laleeyahy gacnihiina waa kuu hareen ku noqo waaye sidaas buu u isticmaalayaa qaabka u gebagabaysanayo ama u booraysanayo waa sidaas lugaha iyo wax lama mariyo madaxa iyo boor waa wejiga iyo labada gacnood ayb faslun fii shuruudi tayamumi buu fasalkaana u guntan yahay booraysiga shuruuddiis shuruudu tayamum baa la yidhahda wa shuruudu tayamumi booraysiga shuruudiisu alqasdu iyo waxa ka dambeeya weeye wixii lagu cadfo alqasdu u qasdid loo qasdo ila turaabi turaabkii ciidda waa in loo qasto ciiddan aa ku booreysanayso qofku waa inuu u qasto waa naqligii waxaa jira horta waxa lagu booreysanayo iyaduna waa inay ciid tahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wajucilat اlardu ardadii baa laga dhigay dhammaanteed masaajid baa naloo ka dhigay wajucila turbatuha siigadeeda iyo boorkeeda waxaa naloo ka dhigay lanaa dahuuran mid wax dahiraya idaa lam najid ilmaa markaana biyo helin xadiidkii muslimka weeyaan waxaa lagu booreysanayo boor ha noqdee waxyaalo kale ha ku booreysan boorkaas midabku doono hal- ha lahaado waxaa shardiga alqasdu ila turaabi inuu qasto wa an yakuuna turaabu turaabkuna waa inuu yahay daahiran mid naftiisa daahir u ah dahuuran midna sii dahiraya daahiran fii nafsihi dahuuran qeyrkiisana sii dahiraya dee ku booraysaa la yidhi saciidan dayiban marka boor mutanajis oo najaasaybay lagu booraysan maayo oo kaadi iyo waxaas la ciid leh qubuuraha boorkooda lagu booraysan maayo qubuur la qufay oo boorkaani qofka meydka dhacaankiisiiya waxaas gaareen lagu booraysan maayo waa inuu dahuur yahay dahuur waa maxay mid wax sii dahiraya boorkii haddeer qofku isticmaalay oo mustacmalka ah dahuur maaha hadduu wejigiisa ka tirtirto oo gacnaha mariyo lama ogola dahuur maaha oo midka mustacmalka waa midka xubinka dul saaran iyo kan ka daadaatay labadaas lama rabo ama boorkii eygay doofaarkii najaasadooda lagu dhaqayay ciiddaas hadduu misna damco inuu ku boorayso laga yeeli maayo dahuur maaha ayib khaalisan waa inuu yahay mid saafi ah canilkhaliidi khaliid lagu daray wax lagu qooshay daqiiq iyo wax kale iyo waa inaan lagu darin wax yarba ha lagu bitiye haddii bur iyo daqiiq iyo nuurad iyo dambas iyo waxyaalo kale lagu bitiyo maya waana inuu yahay turaabku mid ciidi kaasoo raacayso boor kaasoo raacayo dhul waxaa jira ciiddiisa haddii gacnaha lagu dhufto iska bacad ah wax kaasoo raacaya male qofkuba boor ma ma ma ma ma dareemayo waa waa jira iska cadduun ah ama iska maarata aan waxba lahayn gacantii markaas saa dhehday waxba kaasoo raaci maya de waxaan kusoo raacayaan baa la rabaa wa an yakuuna waa inuu yahay bidarbatayn laba garaacid laba ku dhufasho darbatin ku dhufasho lilwejhi bay u ahaatay wa darbatin hal dhufashana lilyadayni labada gacnood atayamumu darbataani booraysigu waa laba ku dhufasho xadiidkii ahaa wey laba soo qaadasho wey wejigii iyo labadii gacnood laba inaan laga yarayn in laga badiyana ma fiicna labadaa garaacashow soo qaadanaya wa an yakuuna tayamumu booraysuguna waa inuu yahay bacda dukuuli اlwaqti waqtigu intuu soo galay dabadeed ha iska sii booraysani waqtigu ha soo galo yaqiin ama hub ama ama male waay intuu waqtigu soo galay baa la rabaa bacda dukuuli اlwaqti wa an yujadida tayamuma booraysiga waa inuu cusboonaysiiyo likulli fardi faralka soo uu tukanayo booraysiga ha u cusboonaysiiyo duhurkau ku tukaday casar baa soo galay booraysi labaad baa laga rabaa cabdullaahi binu cumar baa wuxuu yidhi yatayamamu likulli salaati qofku salaad kasta waa u booraysan wain lam yaxdid yousan xadain tii hore haddaysan ka burin xataa ha u booraysto رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح waa faralka cayniga ah ayb wa an yufatisha almaa wa an yufatisha waa inuu fatasho can ilmaai biyo xaggooda waa inuu baarbaaro qabla tayamumi booraysiga ka hor fatash waa la yaqaano iska soomaali ba iska noqota fatashaad halkan waxbaa lagu fatashaa ama waa lagu baaraa wey waa inuu biyo baarbaaro qabla tayamumi booraysiga ka hor oo waa maxay biyaha intuu baarbaaray ka bacdi oo uu waayey ha boorayso ilaa qur-aankaa yidhi falam tajiduu inaan helin wax la heli waayo wax lasoo baarbaaro dee lasoo waayey maogta waaye fatashkaas waa inuu dhaco biyo la raadinayo qabla tayamum bacda weliba dukhuulilwaqti waqtigu intuu soo galay ka bacdi salaaddu aan gelin hadduu raadraadiyey mar labaad raadraadi baa laleeyahy biyihii biyihii waa in la waayo xisi iyo sharci mid waa in lagu waayo ayib biyaba haddii la waayo gebigoodiiba dee biyihii waa la waayo xisi baa lagu waayo sharciga marka lagu waayena waxa weeyaan biyaha isticmaalkoodiba xanuun uga baqa xaggee biyaha laga baarayaa marka fii raxlihi alaabtiis gurigiis wa rufuqatihi jameecada uu la socdo wa xawaaleyhi iyo dhinacyadiis wa yunaadii waana dhawaaqinoo waxau dhahayaa man macahu maa-un waryaha maciisa biyo yihiin waryaha biyahayooy buu dhahayaa waxa weeyaan gurigiisi iyo haamihiisi alaabtiisa ha ka dayo dadka la socdana ha ka dayo cid kasta xabad xabad inuu u baaro shardi maahe wa yunaadii hadduu doona inta dhawaaqo wuxuu dhahayaa man macahu maa-un yaa maciise biyo yihiin waryaa biyahaya dadkii warkii waa maqleen sidaa unbuu dhahayaa marka haddii loo sheegi waayo hadda biyihii waa la waay man macahu maa-un kumaa maciise biyo yihiin buu leeyahay ayib meesha wejiga iyo gacnaha markuu boorka marinayo meel ka mid a haddaan boorku gaarin xataa meel far la eg haddaysan gaarin inta usoo qaado ha mari ayib masaa-isha booraysiga waxaa kaloo ka mid a bacda dukhuulilwaqti soo lama dhihin in la boorayso haddaan waqtigu soo gelin maya meyd haddii lagu tukanayo dadkuna biyo ma haysaane waa booraysanaya goormaha waqtigu soo gelaya meydka intii la dhaqay kabacdi la-anna meydka in lagu tukado ma asaxayso ilaa laga mayro meydka markii la mayro baa lagu tukadaa markii markaan soo salaadiisu goormay soo gelaysaa meydka markii la mayray wa bidaalika yulqas sidaa darteed baa waxaa lagu googaalaystaa lanaa rajulo nin baan nin baan leenahay nin baan qabnaa nin baa jira ha maleyka agga wuxuu dhahaa nin baan qabnaa nin baa macnaha waan haysanaa xoolaan qabaa oo kale ku leeyahy waayo nin baa macnaha baa noo jooga mutawaqifatun dahaaratuhu dahaaradiisu waxay ku xihan tahay calaa dahaarati kayrihi qayrkiis inuu dahaaro qaato wade waa waa halxiraale qofkan dahaaradiisu waxay asaxaysaa cid kale markay dahaar dahaaradeedu asaxdo cid kale ay kaga xidhanta waa kee waa qofka u booreysanaya janaasada dahaaradiisu maxay ku xidhan tahay dahaarada meydka meydka marka hore ha la dhaqo ilaa kaa la dhaqo ma booreysan karo waqtigu markaasuu soo gelaya qofkaa sheeg weeyaan saasay noqonaysa ayib qof baa salaad inta soo tukaday mar labaad qoladii dadka la tukanaya booraysiga hore salaadan labaad waa ku tukan karaa isagoo aan mar labaad booraysan maxaa yeelay salaadiisu waa mucaado faralku faralku waa hal mar hal casar baa lagu leeyay ama hal duhur waa tukatay kan labaadi waa iska mucaado hal booraysi marka sunna kuugu dhici lahaa kan waaye waa masalo kale iyaduna qof baa wuxuu la socdaa dad musaafiriinoo xajka safarkii xajkoo la socdaa meel bay marayaan aan biyo lahayn qofkii markaas biyo haya inuu ku weysaysto looma ogola waa booraysanaya maxaa yeelay dadkan xujayda qof ooman laga waayi maayo isagu yousanba aqoon biyo la-aan meela ma la marayaa biyaha ad u wadatay kuma booraysan kadhib kuma weysaysan kadhib waa xaaraan weliba dadka intaa tiro leh qof oomaya laga waayi maayo naftuna isbedel ma leh waxaa la rabaa biyahan in qofkaa lagu badbaadsho waay qofkaasi sidaasuu isaguna samaynaya waa masaa'il waaweyn oo dee booraysiga la xidhiidhaay ayib marka yaa biyahayuu leeyahy hadduu gadan karo war yaa biyahaya man yajuudu bilmaa'i man macahu maaun war yaa maciisa biyo yihiin qof hadduu biyo kuu hibeeyo ama dalowgii waa inaad ka qaadato laakiin hadduu ku dhaho lacagtaan ku gado berkada biyo kaga gada iyo ceelkaas inuu ka qaato waajib kuma ah manaysiga iyo galladaysigaa la diidaya man macahu maaun walow bihaman waryaa biyo maciisa yihiin hadduu doona hayga gadaye waay iyo wixii la mida wey ka waran hadduu isleeyahay biyaha helaysaa waktiga gebagabadiisa duhurka aakhirkiisa biyo waa helaysaa salaada dibdhigo aakhirul waktiga tuko inuu salaada dibdhigtaa fiican ilaa uu ka quusanayo ama waktigu ka ciriiryamayo dhaankii baa imaanaya biyihii baa imaanaya aakhir waktiga ha sugo daan waktigu baxayn hadduusan rajaynayna in biyo la helana horey ha ka tukado muxuuba u sugayaaba biyaba ma rajeynaya in la heli doone waay haddii uu dhinto qof aan gudnayn meeshaas gudniinka la goyn lahaa haraggaasna meesha ka hooseysa in la dhaqo waa suuroobi weyda waa loo booreynaya waana lagu tukanaya ibnu xajar baa sidaa qaba ramligu wuxuu leeyahay loo booreyn maayo oo booreyska waxaa shardiya an yuziila najaasata inuu iska zuuliyo iskamana zuulin qofkaani waa linajaasatii baan loogu booreynayn wayudfanu bilaa salaatin caleyh iyadoo aan lagu tukana ha la aso war ibnu xajarkaa inoo roona bal masaladan waxaa weye ha loo booreeyo ha lagu tukado qof musliman salaad la-aan yaan la aasine waay masaa-il waaweyn baa meesha taalla marka halkaa ka sii wad marka waman lam yejid qofkaan helin maa an wax biyaah walaa turaaban ciid magaceed faaqidu dahureyn labadii lagu dahaare qaadan jirayba waa waay biyana ma hayo boorna ma hayo war xaggee joogaa qofkaani qofkaani xaggee buu ku nool yahay biyo iyo boorba laga waayey kaan kaana waaba inuu ahaaday calaa qullati jabalin buur fiideed fiid buur fiideed dhaladeed salaxyo ah oon boor lahayn buu ka taagan yahay ama xabsi khataroba ku jira haye qofkaa isaga ah muxuu samaynaya sallal farda faralkuu tukanaya waxdahu faralka keliya xurmatulwaqti buu u tukanaya qof ilaahay caqli siiya waqtigu inuu baxo isagoo aan tukan lama ogola imaa taakhiir wa imaa tukasho boor ha waayo biyo ha waayo mare ha waayo yeelki salaadda waa la rabaa loo kala hari waa ma maqashay hala tukado waa loo kala hari waayo waa in la tukado qof caqligiisu joogo salaad waa laga rabaa waay waa caada laakiin hadha waa soo celinaya markuu biyo helo salaadii waa soo celinaya hadduu boor helana haddii boorkan meesha uu ku hale ku helay salaada qalleheedu kaga dhacayo meel ay tahay oo masooro ah ta boorayso tukanaya hadhowna soo celin maayo haddii laakiin hadduu boorayso hadhow qallo kale laga rabo waxba ka soo celin maayo ilaa hadhowba uu soo celin lahaay faralkuu tukanayaa keligiis waxdahu keliga xaalu yahay maxaa baxay sunno tukan maayo salaadiisu waa lidaruura wayajuusu waxaa bannaan atayamumu booraysi baa bannaan lilbardi qabow in loo boorayso idaa faqada markuu qofku waayo maa shay markuu waayo yusakhinu uu ku diiriyo ku kululeeyo bihi maagaba almaa biyaha biyaha wax lagu diiriyo diirin soo ma taqaanid wax lagu kululeeyo biyaha wuxuu ku kululaysaa hadduu waayo qabow daranna jiro inuu booraysaa u bannaan ow amase kaana wuxuu ahaaday waxuu ku diirsada waaba helayaaye ilaa markii biyihii la diiriyey aa isku ku weysaysatid dee qabowgii baa weli dhacaya ow amase kaana wuxuu ahaaday laa tanfachu midaysan anfacayn tadfi'atu acdaa'ihi xubnihiisa yaa dugsiimahooda inuu xubnaha isku laalaabo wax huwado oo dugsado waxba u tari mayso bacda qasliha intou mayray kabacdi biyo diiran baad ku dhaqatay marka qofkaani maryo ishuwado oo hubnihii saas kugu laabo oo waxba u tari mayso meeshaana kuleelkan yarmarku ka boo qabow baa imaanaya waa labo oo amase laa yaqdiru calayha ama maba awoodaba inuu xubnihii dugsigaas maba awoodo maba hayso wuxuu huwadaba go- iyo buste iyo midna ma hayso qofkaa muxuu samaynaya qofkaas waa iska booraysanaya waa iska booraysanaya inuu booraysaa loo baneeyey wey ayb oo muxuu waaye wax biyihii ku kululeeyey oo maxay kirligii dabka wax ku saari lahaa usan haysan iyo digsigii xaabadiiba usan haysan kirligii biyihii waa haystaa dab xaabadii la shidi lahaa ma hayso xaabadii waa haystaa dabkiiba usan haysan kabriid ma hayso dab ma hayso xaabo ma hayso aduu waa waay ayib qofkaasi booraysi baa u bannaan wayaqdii laakiin waa qadaynaya almutayamimu qofka booraysay lilberdi qabowga qofka u booraysay waa arrin naadiroo dhacdee waa soo celinayaa salaada waay ayib hadduu dugsigan iyo suduubkan iyo bi- iyo kululeyskan wax tarayaan ma booraysanayo biyaha ha isticmaalo wاlmutayamimuna waa qadaynahaya wayaqdi waa qadaynayaa almutayamimu kii booraysay alcaasi ee caasi garoobay bisafari safarkiisa caasiga ku ahaa qofaa safar galay safarkiisuna waa safar macsiya ah waa soo qalaynaya hadhowti qofkaa isaga ah wlcaasi bisafarihi wlmutayamimu lcaasi bay ka dhiganta qof boorayso caasi ah bisafarihi caasi ku ah waa qofkee waa qofka safarkiisa macsiyo ku bilaabay qof markii hore u dhaqaaqayaba macsiyo u safro tilaabada u qaado alcaasi bisafarihi baa la yihahda qofna waxaa la yihahdaa alcaasi fi safari oo fa baa la isticmaalaa oo waa kee wax fiican buu inta doontay dhexda markuu mariyo niyaddii bedelay wuxuu is yidhi ma halkaan balaayo ka samaysid oo howl kale usii safadhid burcad iyo waxdhac iyo balaayo isku rogi waa kala duwan yihiin marka waaye kaas safarka macsiyada ku bilaabay salaadda waa qalaynaya markuu boorisoo tukado waaye intaa markii laguu sheegay waxaa halkan laga gelayaa xayd iyo nifaas iyo wixii ku xaaraama faslun wuxuu fasal u yahay fi lxaydi iyo wanifaasi wa aqalulxaydi xaydka inta ugu yari yowmun waa maalin iyo waleylatun hameen afar iyo labaatan sac baa looga jeedaa wa agaruhu inta ugu badana khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood wa qaalibuhu sida qaalibkaayoo badan ah sittun waa lix ow sabcun waa toddoba waa intaa kitaabka hore kusoo baratay moogta wayaxrumu waxaa ku xaaraana bilxaydi bisababilxaydi xayd dartiis sababkiis iyo waljanaabati wa bisababiljanaaba janaabo sababkeed xaaraam waxaa ku ah asalaatu salaad la tukado faral iyo sunnaba wa dawaafu dawaaf faral iyo sunnaba wa masul musxafi kitaab qur-aana taabashadii saddex wa xamluhu qaadidiis afar walubthu ku nagaansho filmasjidi lagu nagaado iyo wa qiraa'atu lqur'aani qur-aan akhrintiis biqasdilqiraa'ati qira uga qasdideed qur-aan buu akhriyey akhris buuna uga qasti oo uga golleeya waaye intaasba lama ogola wayaxrumu waxaa xaaraam ah calal xaaida xaaidada dusheeda waxaa ka xaaraana waxdaha keligeed xaalid iyada waxaa u gaara asoomu soom ninka qofka junubka waa soomi karaa laakiin dhiigga caadada may soomi kadho wa cubuuru lmasjidi masaajidka inay tallowdo oo madhana waa ka xaaraan in khaafad hadday ka cabsanayso talwiithow wax kaga daa talwiithow ku dharoobidiisa ama kudi'idiisa bidami dhiig inuu ka gaaro hadday ka ka baqayso wax kaga dhaataan wal istimtaacuna waa xaaraam raaxaysi bi fiimaa makaan bayna surati xudunta iyo warugbati jilibka ama lowyaha udhexeeya intaasna iskama arki karaan ninkeedii waa masalo kale iyaduna ayb waljimaacu jimaac oo fil xayda ahaaday iyadoo caada jidho galmoodka dhacay min alkabaa'iri dembiyada waaweyn buu ka mid yahay kabiirooyinka waa dembi kabiiraa weeyaan waaya dembi kabiiraa weeyaan qofka macduurkaayoo maalan qof baa masaajidka lagu xira ama hadduu isagu ka baxo qof daalim uu ka baqaya waana junub ha boorays laakiin boorka masaajidka maahe boorkii dhulkii la waqfay dhula ee boor aan ahayn ha ku booraysto waay waxaa ka mid ah dadkan la leeyahay masaajidka ma dhex mari karaanoo gabadhan waxaa la mid ah kullu dii khabathin yaa qof kasta oo nabar ama dhaawac ama dhiig wax ka baqaya oo masaajidka in wax ka gaaraan ka baqaya dadka nabarada iyo dhaawacyada iyo waxaas inay wax ka gaaraan masaajidka ka baqaya baa la mida waa inaysan dhex marin hadday ka isleeyihin waxbaa idin ka gaaraya ayib kutubta qaar waxay qoraan walistimtaacu bimaa bayna surati warugbati qaarna waxay qoraan bilmubaasharati bimaa bayna surati warugba marka masaa'il baa meeshaa kasoo kala baxays ayib waxyaalahan shiikhu sheegin baa jiro oo muhiima oo gabadha xaaidada xaaraana waxaa ka mid ah ninkeedu ma furi karo gabarh ay arkeen hadday tahay haddayse gabar dhaqaale intay kala qaadanayaan ninkii fasakh iyo waxaan leeyahay khuluc iyo lacag wax kala qaadanayaan oo muqaabal jira meesha dhib ma leh waxaysan kaloo xaaraan ka ah dahaaro qaadasho iyadoo dhiiggii weli jiro inay niyeysato inay qubays dahaaro qaadashaha looma ogola ilaa waxba daahir noqon mayse qofkaa jimaaca la yimid xilligaa xaydka waa dembi weyn qofka la yimidna faasiq buu noqonaya qofkii banaynaysto bannaysto oo dhah waa ii bannaan tahayna waaba ku gaaloobaya diintu kaga baxaya wayajibu calayhaa gabadha dusheeda waxaa ku waajiba qadaau sawmi ramadaana ramadaan soonkiisa qallayntiisa wax allaale ramadaan wixii ka taga qallaheedaa laga rabaa duuna salaati salaada qallaheeda lagama rabo waay dee gabadhii caaisho weydiisayoo tiri maxaay xaaidadu u qallaynaysaa soonka salaadan aysan u qallayn dee waa iyadii la hadashay waxay tiri arrintaas waa nagu dhici jiray soonka qalleeyaa nala dhihi jiray salaadda inaan qallaynana nalama amri jirin waay salaadihii hadday dabcdo inay iska qallayso waaba xaaraan salaadaas xaydka maalmihiisa ahay ibnu xajarka waa xaaraan buu leeyahy khadiibkuna saasuu leeyahy laakiin ramligaa le waa iska karaahiye sunnana ha u noqoto maya yaysan isku gelin laguma lehe waidan qadaca markou go-o canhaa gabadha addamu dhiiggu markuu ka go-o xalla lahaa waxaa u xalaala asoomu inay soonto qabla qusli iyadoo aan mayran weli dhiiggii baa ka go-ay welina ma qubaysan soon waa niyeysan ka dhah soon bay niyeysan ka dha waa masalo weyn ayib intii kaloo dhan sidii bay xaaraan u yihiin ilaa ay ka maynanayso ama ka booraysanayso laakiin soonku waa bannaanaaday waxaa kaloo bannaan furniinkii iyadoon weli qubaysan dhiiggii waa go-a waa la furi karaa dahaaradii niyatu tacabud inay u qubaysatana waa loo ogolyaha marakan ilaa waa go-ay wa yaxrumu waxaa ku xaaraana binnifaasi bisababi nifaasi umulidda sababkeed ama dhigdhelmaha maabaa xaaraan ku ah yaxrumu bilxaydu xayd xaaraan ku aha wixii gabadha xaydada loo diiday gabadha umushaana waa loo diiday macnaha nifasada ah oo nifaas muxuu yihi wanifaasu nifaasku huwa isagu addamu waa dhiigga alkhaariju soo baxa bacda alwilaadati umulidda dabadeed dhiiggaa weeyaan ayib dhiiggaa wey dhiiggaas baa waxaa la yihahdaa nifaas dhiigga xilligaa yimi nifaas baa la yihahdaa gabadha hadday dhiigga arkayso xilliyo kala duduwan saacadaha markii la isku geegeeya afar iyo labaatan saac hadday isku tagaan isku noqonayaan waa dhiigga caadada ahaa wey waay waxaa kaloo jira arrimahan shan iyo tobankan beri iyo lix beri ama toddoba beri iyo dhiigga hameen iyo maalin iyo imaamu shaafici baa aad tatabuc iyo istiqraa waxaa la yidhaahdo dabagal ku sameeyey sidaas baa soo baxday markaas ayb waxaa kaloo halkaa ku jira waxyaalaha qofka loo diiday oo dhan wuu iska ilaalinaya kitaabka qur-aanka baa ka mid a waxaa waxaa kitaabka qur-aankaa la mid a wax kastoo qur-aan lagu qoray daraaso loogu qoray looxii aayad barkeed ba allah ka dhow lama qaadi karo lamana taaban karo haddii warqadda qori ku rogrogo dee iyana waa laga hadlayaa oo baabul wuduu baanba ku soo marnayba alaabtaada haddii kitaabka qur-aanka kugu dhex jiro waa iska qaadan kadhaa alaabta keliya hadduu qofku u qasto ama alaabta maarata iska idlaaqo ma alaabta iyo kitaabkiiba u wada socdaaba ayb junubka iyo xaa'idadu ma akrinayaan shay qur-aanka ka mid a qira ahaan qur-aan uga intay u qasdaan hadday dikri ama wacdi ama qiso ama xirsixir uga jeedaan dhib male maala bismi llahi raxman raxim le waa junub waxbuu cunayaa ama subxaana alladi sakhara lanaa leeyahay gaari waxbuu fuulayaa daabad adkaar ahaan buu u qasdaya waa loo ogol yahay waaya arrimahaasoo dhan baa ka mid ah qur-aanka waa dee waa qur-aanka laakiin wixii hore had qur-aankii la nasakhay macaaqiradiis sida aayatu rajmiga oo kale iyadoo dhib ma laha ayb waxaa ka mid a masaa-isha halka uu ka qorayo gabadha xaydada iyada lafteedu inay ninkeeda isku ogolaato looma ogola ama middaas dhiig dhalmaha ku jidha ilaahay ka daahiroobayso taasina wataa fuqahada qaar mubaasharay cabireen sida shaykhulislaam zakariya alansaari ibnu xajar haytami qaarna istimtaac bay cabiraan sida imaamu nawowi rawdaha iyo axmed ibnu raslaan zubadkiisa ibnu xajarka tuxfaha meelaha aan ahayn oo kale masaa'il baana meeshaa ka kala imaanaysa waxaa soo haray gabadha xaydada ah in la furo waa la diiday soo ma ah waxaa jira marmar la ogol yahay horta in la furo waa xaaraan laakiin haddii la furo furniinkii ma dhacayaa haa way furmaysaa qofkii xaaraan hadduu sameeyey ma furmaysa lama dhahayo maca sixati dalaaqi weye furniinkii waa jiraya waana alaaqa adalaaqu lbidciyi ay dhahaan fuqahadu waxaa la diidaya gabadha waqti kusii dheeraanay toddoba masalo waxaa jira gabadha iyadoo xaaidaah furniinka la ogol yahay toddobadiina waxaa kuu qoraya manhal wariifka ayaa kuu qoraya aa ka fiirsanaysa waa toddoba masalo muhima weeyaan darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab